maleeshiyada kooxda argagixisada ee al-shabaab ayaa baara sideedii oo qadar daqiiqada ah waxa ay weerar isugu jira qaraxyo iyo rasaas toosa ay ku qaadeen maqaayadda laga cunteeyo oo lagu magacaabo biza house oo ku taala xaafadda banaadir degmada hodan ee magaalada muqdisho weerarka argagixisada ayaa ku bilowday isqarxin loo adeegsaday gaari nuuca soomaalidu u taqaano homey oo ku qarxay bannaanka hore ee maqaayadda isaga oo saameeyey sidoo kale maqaayadda lagu magacaabo boosh oo kasoo horjeeda biza house waxaana intaasi kadib xigtay rasaas iyo bambaanooyin kuwa gacanta laga tuuro ah oo ay ridayeen maleeshiyaadka hubeysan ee gudaha u galay maqaayadda biza house ciidamada ammaanka oo gurmad u fidiyey dadweynihii kala duwanaa ee ku sugnaa maqaayadda ayaa soo badbaadiyey ku dhowaad konton qof oo isugu jira muwaadiniin soomaaliyeed iyo ajaanib u kala dhashay dalalka kenya iyo ethoobiya howlgalka oo qaatay saacado badan ayaa waxaa kusoo biiray ciidanka sida gaarka u tababaran ee gaashaan kuwaas oo waa berigii hore ee saakay soo afjaray howlgalka lagula dagaalamayay kooxda argagixisada ee al-shabaab ee gudaha u galay maqaayadda laga cunteeyo ee biza house afhayeenka wasaaradda amniga qaranka axmed maxamuud carab oo shir jaraa'id u qabtay saxaafadda markii howlgalka uu soo gabagaboobay kadib ayaa faahfaahin ka bixiyey khasaaraha ka dhashay weerarkaasi iyo tirada kooxdii xagjirka al-shabaab ee weerarkaasi fulisay ugu horreynta ilaahay subxaana wa tacaala mahadle waxaa u mahad celinaa ciidanka laamaha amniga dowladda federaalk soomaaliya oo xalay ilaa saakay waa berigii soo gebagabeeyey kooxdii burcadiineedka shabaabka loo yaqaanay dadka shacabka baabi'iyeen ee ku baabi'iyeen hoteelada muqdisho ka mid ah hotel ka mid ah waxaa ku dhintay dad shacab ah oo siddeed iyo toban ruux ah oo hal ruux uu yahay suuriyaan oo ka shaqaynaya maqaaxida toddoba ruuxna ay tahay gabdho soomaaliyeed oo muwaadiniin ah oo hoteelkaas ka afurayey waxaan ku dhaawacantay sagaal iyo toban ruux oo shacabka soomaaliyeed ah cadowga wuxuu beegsanayaa ma aha maanta dowlad wuxuu beegsanayo ma aha mas-uuliyiin waxay beegsanayaan ma aha ciidan waxay beegsanayaan cadowga cadow waxay beegsanayaan ummadda soomaaliyeed jiritaankeeda inay baabiyaanay rabaan ummadda soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa waxaan ugu baaqayaa in cadowgaas laga feejigsanaado cadowgaas loo diyaar garoobo askari iyo shacab iyo maamul dhammaan nimanka ayaga cadowgaa inaan la dagaalanno cadowga maanta waxay baabi'iyeen gabdho yaryar oo soomaali ah oo yaryar oo siddeed iyo toban jirro ah waxay ku baabi'iyaan waa bikayri sharci nimanka ayagaa mufsidiinta arlada ilaahay fasahaadiyey aan u diyaar garowno tuutahaan u qaadanno qorigaan u qaadanno inaan baabi'inno dalkeenna iyo dadkeenna iyo diinteennaba aan ka horrayno kooxda cadowga burcadiineedka ah shabaabka loo yaqaano ha loo diyaar garoobo waxaan u mahad celinaa ciidanka geesiyada ah soo maaragtaaye soo badbaadiyey shacabkii soomaaliyeed oo meeshaasay damacsanaa inay ku dhammeeyaan cadowga meeshaas waxaa ugu dhintay kuwo naftooda halligay oo shan nin ah iyo naftiis halligihii baabuurka watay qaraxa ah oo hoteelka la beegsaday hay-adaha amniga wax khasaartaa soo gaarta ma jirto hay-adaha amniga waxay u diyaarsanaayen hadday khasaarto soo gaaraata diyaara u ahayn annagoo shacabkeenna difaacayno diyaaraan u ahayn in nafteenna aan hurno ciidanka wuxuu diyaar u ahaa inay naftooda huraan wax khasaarta ciidanka soo gaarana ma jirto waan dareemi kartiin shabaab wuxuu diidan yahay horumarka shacabka soomaaliyeed dalka inuu dhismo ayay diidan yihiin shabaab shabaab ha loo arko inay yihiin kuwa dalka ku soo duulay ha loo arko shacabka soomaaliyeed ha u arkaan kadaa'ibiin been badan waaye meelahay hadda ay ku jireen waa ogeedeen ma aha hoteelka ay sheegteen waa hoteelka kale ka soo horjeeda ayuu ahaa wax walba ay sheegaanna taasay u been badan tahay in sha allahu tacaala ciidanka laamaha amniga dowladda federaalk soomaaliya waxay u taagan yihiin hir iyo habeen inay difaacaan dalka iyo dadka iyo diintaba iyo dowladda soomaaliya inay difaacaan hadduu ilaahay raalli ka noqdo ha loo diyaar garoobo cadowgaas inaan iska celinno naga da tiro yar naga aqoon yar naga dhaqaalo yar aan u diyaar garowno dalka in laga badbaadiyo ummadda soomaaliyeed maanta waxay u diyaarsan yihiin inay baabi'iyaan nimanka ayaga aan u diyaar garowno inaan annaga baabi'inno meel walba ay joogaanna aan iska celinno hadduu ilaahay raalli ka noqdo intaasi kadib ciidamada laamaha ammaanka ayaa sameeyey howlgallo baaritaanno ah oo lagu xaqiijinayo amniga goobta islamarkaana looga badbaadinayo dadweynaha soomaaliyeed haraadiga waxyaabaha qarxa ay ka tageen kooxda argixisada waxaana markii la hubiyey kadib ay hay-adaha ammaanku u fasaxeen boqolaal dadweyne ah oo isugu soo xoomay goobta si ay u kala ogaadaan eheladooda qofka halkaasi uga dhintay iyo haddii ay jiraan dad kale oo ku dhaawacmay iyagoo qaar ka mida ehelada iyo waalidiinta goobtaasi soo gaaray ay wajaheen oo dhinaca caafimaadka taas oo ka dhalat markii ay kor tageen ilmahoodii oo ku qurbaxay goobta iyaga oo tilmaamay inay si xaqdarraha al-shabaab u beegsadeen owlaadooda weerarka argagixisada al-shabaab ayaa waxa uu ku soo beegmay iyadoo aada loo adkeeyey ammaanka caasimadda soomaaliya ee muqdisho waxaana soconayay howlgallo ballaaran oo ay sameynayeen ciidanka xasilinta ammaanka oo ka hortagay isku dayo kala duwan oo dhagarqabayaasha al-shabaab ay ku doonayeen in ay weeraro isqarxin kan la mid ah ay ka fuliyaan magaalada muqdisho waa mid ka mid ah suuradaha aadka u foosha xun ay ku caanbaxeen maleeshiyaadka kooxda argixisada ee al-shabaab ayaga oo ku beegsanaya kuna laynaya carruurta iyo dadweynaha soomaaliyeed kuwaas oo ay mar walba ku beegsadaan meelaha ay dadweynaha isugu yimaadaan ismaaciil mukhtaar cumar telefishinka qaranka soomaaliya muqdisho